waa mahadsantahay cabdishakuur waa ku dhownahay aadan kuu mahadcelinayna idaacadda mustaqbal qadkana kitaab ayaan ugu jirnaa waxaan ku xiranahay gobolka florida gaar ahaan caasimadiisa miami
haye
marka cabdishakuurow waxyaalo badanaan soo marnay miyahow taariikhda haddii lagaga sheekeeyo dadka qaar inay cilmeeyeen laga yaabaa dhibaatadaan soo marnay haddii lagaga sheekeeyo aniga gaar ahaan horta waxaan kasoo baxay dalka south africa haye
waxaan soo maray ethoopian tarafad ku ahay waxaan soo maray kabacdi brazil waxaan soo baxay labadii kun iyo shan iyo tobankii bishii toddobaad soddonkiina waxaan kasoo duulay south africa soddon iyo koodiina waxaa imaaday brazil haye
brazil safarkii aan kasoo bilaabay waxaan ku imaaday isheeg dalka mexico gaar ahaan wadamadan soo maray haddaan kuusoo tiriyo waxaan soo maray brazil waxaan soo maray peru waxaan soo maray ecuador colombia panama costariga negregua funduras guatemala mexico ma garata haye
kabacdina waxaa isku soo diiday migrationka maraykanka
goormeed marka xilliga
waxaan isu soo dhiibay bishii sideeda bishii waxaan isu soo dhiibay sagaalaad labada kun shan iyo tobanka haye marka haye marka maraykanka maraykanka si fiican inoo soo dhaweeyeen waan soo gudubnay waxaan iska soo dhiibnay taxis gobolka la yidhahdo soomaalida aada u taqaanaa gobolkaan iska soo dhiibnay waxaan kusoo qaaday diyaarad waxaan arkeen gobolka florida ma garatay haye
florida waxaan ku xirneen muddo ani maxkamaddii waxaan maray oo ugu dambeysay labada kun lix iyo tobankii bishii labaad february shanteeda ma garatay
haye marka aad timaadeenba ma horaa laydinka xiray xiritaanka goormuu dhacay
xiritaanka waa socdaa markaan soo dhiibnay habeenkii waxaa marna interview interviewaan waan ka qaaday waa ku dhibaatadan kasoo carray wixii dhan waan guuleysanay waxaa noola soo gudiyey gobolkale anaa waxa diyaarna lasoo saaray dadka waa la xirxiraa anaa waxa xirna diyaarna lasoo saaray mala keli waxaana la keenay gobolka florida haye
si fiican inoo qaabileen waana soo dhaweyn markaas waxaa ahayn ugu yaraan konta soomaali ahayn ma garata haye
soomaalidii markaan florida imaanay soomaalida markay dhacdo waa la iska daayaa wixii sharci la siiyo waa la siiyaa wixii loo diido waa la iska fasaxaa waddankay kasoo xishqeysaan ma garata soomaali ma la celiyo haye
markii saas ahayd labada kun iyo lix iyo tobankii anigi bishii labaadaan dhacay maalinkii march ilninka saxaalada waxaa la yidhi niyahow wata xumahay labaatan iyo shantiina meesha kusoo hartay waxaa la yidhi safaarad baa la furay safaaraddii hadda shaqa bilowda marka waxay rabtaa inayd waddankeena dib idinkugu celiso waddankeena nabad waayo marka maxaa laydinku haystaa idinka
annaga micnaha kiiskeena waa guul dareysanaa dhib ma laha soomaaliya xataa nala xirnay kontonkii labaatan shan kamid ah way guul dareysteen laakiin waa la fasaxa wax sharci la siiyey ma jirin kuwaas la socon waa la wasaxa laakiin
haye
wadamada qaar haddaan kaaga sheekeeyo dadkooda waa la celiyaa wadamo la celiyaa jiro hadda gaan oo kale wadamadaas nala xiran waa la celiyaa bangaladesh waa la celiyaa hindiya waa la celiyaa bakistan waa la celiyaa laakiin soomaaliya senegal eritrea ethoopia lama celiyo ma garatay sababta maxay tahay marka
waxaa way fasaxaan maraykanka wadamada in dhibaato ka jiraan dowladaha gacanta xoogina ku hayaan waa ogyihiin in dhibaato wadamo qaar ka jiraan dagaalo ka socdaan way ogyihiin marka wadamadaas aada u tixgeliyaan maraykanka waa iska fasaxaan dadku waad ka shaqaystaan ma garatay haye marka hadda xabsiyaad igala hadlaysaa
hadda xabsigan kala hadlaa oo muddo laba sana aan ku dhex xiranahay hadda bishan haddii igu dhalto waa soonkii labaad oo maraykan igu dhex dhalinayo soonna waddadan kusoo sooman kanna wuxuu noqonayaa kii saddexaad oo maraykan igu dhex dhasho midna waddadan kusoo soomana labana maraykan ii noqonaya hadda taana oo bixirano waxaa marka hore safaaradda soomaaliya ay soo saartay daraaval documenti ah travel documentigeeniyo wuxuu soo baxay agosto labada kun lix iyo tobanka agosto bishii toban iyo toddobaad maalinkii maraysu soo baxay wuxuu dhacay soddon iyo koodii december u dhacay barnaamijkii ay rabaan wuu suurageli waaye magaca safaara baarka waxaa ku saxiixan documentigana saabit moxamed insha allah waa arki doontaa anaga idin soo diri doona asoo qoraalaa meeladan kusoo diri doona waa arki doontiin asoo saabita ku saxiixan asaana kusuuka soomaaliya ah markaasa waa wacnay waa wareysana dadaa u dirnay idaacadahan ka wada hadalna way soo jawaabeen safiirkaa jawaab wuxuu dha waxaan waxaan ka ogaa ma lahan anigi maahan barnaamijka dib u dhacay shalay aa noola wacay soomaalideena ma garatay haye
waxaa layidhi qusuulkiina aydi rabo anaga inuu qusuulka leef noogu imaada umalayn safaaradaha kale qusuulkooda dadkooda leef ugu imaadaa ma garatay haye
wuxuu taleefonku nagala hadlay annaga meeshaa wada joognay halhalaa loola hadlayay magacaaga ii sheeg uu kuleeyahay magacaaga u sheegee soomaali ma tahay haa intay kasoo jeedaa magaalada muqdisho waa gartay wadanka inaa u laabata diyaar ma u tahay mayaan dhahnay marka haddaba waa laabanaya xoogaa ku laabanaya markaas waxaan dhahnay lacaa naga soo baxday maraykanna soomaali ma celiyo waxaan adaa wadato markaas waxaan dhahnay maraykanaa wato maraykan maalin waa nala hadlaan waa inoo sheegaan safaaradiina xabadka garaacanaysa wadankiina nabad waaye ee ku haayaan maraykanna wadankiina nabad ahin wuu ogyahay aan washa inay qaraxeen maalin walba ka dhacaan telefishinada xabsi ku jira nabad daawana waxaan aawada naga daayandaan ma garato haye
adiga wax adiga wuxuu nagala kulmay muddi aana ficnayn oo nagala kulmay isla markiina qadka wuu ka laabtay muddo soddon daqiiqo ku jiray wuu orday wuxuu dhaha dadkaan iska daayay anaa aqaana waxaan dhahan miyaa sharci soo samay kii hore aad soo samaysa wuu dhacay kanna haddaad soo samaysa wuu dhacaa aniga meelaa u laabanayna ma lahaanaan ma garatay haye marka hadda noloshiina xabsiga ka warma
nin horta xabsiga haddaan kaaga sheekeeyo horta wax dilidila ma lahan dadka si fiican inoola dhaqmaan ciidamada maraykanka waa dad aad micnaha aada noo soo dhaweeyey xagga micnaha waad ka fiican tahay hurdujiifka iyo haddaan kaaga sheekeeyo dhinaca nolosha aad u fiican tahay wanaagsan ma garatay haye soomaali labaa ku tihiin xabsiga xornila-aantaas xor shan iyo labaatanaan ku nahanay inkaastoo dadka qolol ay ku kala jiraan micnaha ma garatay waxay kala leedahay one two three four five six six haddaan kuuso kow laba saddex afar shan lix todoba sideed micnaha waa qolol ay kala leeyihiin dabaqey ma garatay kolkana hadda igala hadlaysa soomaali labaa ku tihiin
aniga hadda qolkan aan kugula jiro yar kale soomaaliya igula jiro oo igula xiran marka asnaga kolley waa ku dhiibi doonaa laakiin nin waxaa codsanaya aniga gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya hadda waktigiisa waa dhamaaday waa ognahay codsiaan u diraynaa musharaxiinta sharaxanta siyaasiyiinta culamaa udiinka odayaasha beesha hawiye dhaqanka maxamed xasan xaad waxaa codsanaynaa ninkan saabit maxamed iyo axmed cawad in nala ka qabto waa laba nin oo noo socna gadatay oo raba inay dalka soomaaliya si qasab ah micnaha xataa ma ahan diyaaradda soomaaliya turis u imaanayse ethiopia airways aada ismarsiinaa shalay afkiisuu ka sheegay wax been aan ka sheegayna ma lahan ethiopiana la geenaa ethiopiana lasoo marsiinaa saliid waa diyaaradda mas washington ka baxe kenya imaanaya kenya juba ama daala lassoo saaray waa qofka juba daala markii la saarana way kasoo laabanayaan micnaha ayagaana badana marna caantada lagu soo daraa laba ama hal qof oo laasiisa weydiya wax lacag lama siiyo qofka waxba lama siiyo wixii kasoo baxda lama siiyo wixii dadkii loogu talagala xataa in la celiyo lasii lahaa ayagaa jeebka ku shugta waa ognaha wax walba waa la soconaa dadka waxaa codsanayna in arrintan wax laga qabto beliis dadka waxaa u diranaa shacabka soomaaliya inay wax ka qabtaan yani ba arrintan ka dhiidhiyaan dadkan dhibaatii lagu hayo marna xabsiga ka bixi lahayn hadda aniga waxaan ka cabsanaynaa ninkan cusub inuu xilad intuusa ku fadhiisa inaan ka baxnaa ramshada waxay dhan waa igakasii rabnay laakiin se se xusulkiina wuxuu taagan yahay ilaa waa ilaa micnaha dadka anaa meelaa u celiyo le wadankii nabad waayo markii la intee ku celina dadka meelaa dejiyo markii lahaana anaa aqaan anaa haaya uu leeyahay asigina Labada- diyaarad oo soomaaliya aadays inay
labadan ruux ee nurow carab baabayso maxay yihiin labada ruux
waxaa waaye waa midna waa safiirka soomaaliya midna waa qunsulka soomaaliya waa gartay ee internet ma haysataan maku soo wici karo adun baa isoo wici karo taleefonka marka sidee ku heshay
taleefonka waxaana siiyey weriyaal ee ayaga aan la xiriirnaana siiyeen waxayna dhaheen idaacadda mustaqbal waaye la xiriira saasaan kula soo xiriirnay hadda ka hor daari caliso asna waa la xiriirnay weriyaal badan aa la xiriirnay idaacado badan marka idaacadda mustaqbal saasaan kula soo xiriirnay qofkaad doontaan ma la hadli kartaan mise dad gaar unbaad wici kartaan
maya qof allah qof ka aragna anaga mana lasoo wici karo anaga laydin soo wici karno dadka badanaa qaabka micnaha teleefona loo qabto ma garan karaan shukuura fahmi kartaa qaab waxaa ku xiran cajalada iyo balaaya waxaa ka dhex hadlaysa qofka inay kontarasho waa teleefon ka dhegeysato hal laba taabaa lagu leeyahay ama saddex farba lambaraa lagu gelinaa waa fahmi kartaa marka barnaamijkaasaa ku xiran ma codka bilaash dareena- ma bilaash bay idin yihiin marka ma bilaash bay idin yihiin mise lacagaad ku shubataan
maya lacag baa noogu socoto teleefonka akoonka lacag baa qofkii ugu jirta laakiin soomaaliya markaan soo wacayna waa iska raqiis maraykanka gudihiisa marka la wacayna waa raqiis wadamada qaar marka la wacayna waa qaali waa gartay ruuxa kale kula xiran maad ii dhiibi kartaan
aa waa kuu dhiibi karaa ruux kaloo ila xiran waa ila joogaa alan marka astaan kuu dhiibaya hadduu ilaah yidhaahdo isna waa sarag waa ka socon raggaa dhibaatada soo wada marna waa soo wada safarna kolley waa kula hadli doonaa qaabka iyo dhibaatada soo marasaa ku sharaxi doono
waa mahadsan tahay aadan igu dhibi asalaamu calaykum
calaykum salam waraxmatullah aadan idaacadda mustaqbal muqdisho ah kula hadlayso magacaada saddexan iyo bal xaaladiina siday tahay maxaa intaas ku biirinaysaa
wallaahi miyaha maqmiyo iyo aadan shaqura laamgari haye
marka marka nimanka maraykanka ah waxaan isku soo dhiibay labada kun toban iyo shanta magari aadan maxaa lagugu daraa aadanow
aadan sheekh nuur haye halkee baad ka tagtay soomaali ka ah dhankee
soomaaliya kismaayo kismaayo ka tagtay haye bal ka waran hadda noloshiina sidee waaye
wallaahi maarta xaaladeena xaalada hadda fiican inta badan ayaa meesha ku jirnaa dhibaato badan fara badan waan soo marnay tahriib dheer waan soo marnay meesha markaan imaanay aniga xabsigaa nala geeyey marka waana ku guuldaraysanay maxkamadda mudrad haye
maadaama aan ku guuldaraysanay dadkii waa la fatixi jiray dad aan isu imaanay hadda waa la fataxay markii maxkamadda dhaxda saddex jir markay dhamaysay waa la fataxay laakiin sanadka labada kun toban iyo lixda bishii saddex bisha afara bishii ka bilaabay ay maxaa la dhahaa ay waxaa soo dhaxday maxaa la maxaa la dhahay safaaradan ayaa shaqaynayso marka meesha ayay naga qab- naga bilaabeen mudaratay qabta ayaa nagu dhacday mudarat haye waddankaada soomaaliya isbeddel uu galayaa dowlad cusub baa dhala doonta madaxweyne cusub dhowr musharax baa taagan maxaa ugu baaqaysaa madaxda sharaxan iyo kuwa hadda dowladda waktigeeda u dhammaaday mas-uulka ka ah
wamiyaal horta waa waa- waa waad ku mahadsan tahay maanta waxaad noo samaysay marka marka hore waxaan waxaan sheegi lahaynaa dawladda inay naga caawiso meeshan soomaali badan ayaa ku jirta dhalinyaro badan ayaa ku jirta qarash iyo lacag kulli waa isku soo dhamaatay waqti badan waa naga dhamaaday meesha dad badan ayaa ku xirnahay waxaan codsan lahayn dhibaatadan ay nagu haayaan maxaa la dhahaa saabig weerka saabig lama haayo iyo adiga saf- eh, eh, eh, kulli dhammaan safaaradda ma aada wixii ka imaado qaab ay nagu fasixi lahaayeen meeshan ayaga baa meesha nagu haaya dadka markaan utagno waxay nagu dhaxaan iyahow annaga idinma haysan dawladdii madaxweynahaasi waqti badan ayaa meeshaad ku jirtiin dawladdiina hadda idin caawinayso waa taas haddii kalena maxaa laaki meeshan iskaga jiridin ilaa iyo dawladdiina dhaqdhaqaaq ay wado marka meeshan saa ugu baahan way adag tahay marka darad shalay wuu nala socoshan isaga ayaa nala hadlay anuu dha inay meeshan saa iskaga jiraysiin mise waa idinla celina marka qof hadduu nala hadlayo qof adag qaab oo nin mas-uul ah hadduu nala hadlayo waxbay fiican waxbay ficnaan lahayd laakiin si asagoo san ay taas bayaa maxaa la dhahaa in asaga uu arrinta dhan u wato in asaga meesha inaga wadan taas
aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxay ka hayeen aadan iyo weliba nuur oo ah muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xiran xabsi ku yaala florida maraykanka in muddo ah waxaana ay dalbanayeen in dowladda federaalk soomaaliya ay qayb ka qaadato sidii xorriyaddooda loo siin lahaa maraykanka ay joogaan isaga noolaan lahaayeen iyagoo sida ay sheegayaanba la doonaya in si qasaba soomaaliya loogu soo celiyo aad baad u mahadsan tihiin